baxriintii cutubka koob iyo soddonaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi bal eeg magac baan ugu yeedhay basaleel ina uuri oo ah ina xuur qabiilkiisuna yahay yuhuuda oo waxaan isaga ka buuxiyey ruuxa ilaah xagga xigmadda iyo waxgarashada iyo aqoonta iyo sancadda cayn kasta ah inuu shuqullo yaab leh hindiso oo uu ka shaqeeyo dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo inuu qoro dhagaxyada saldhigyo lagu dhejiyo oo uu looxyada hardho iyo inuu ka shaqeeyo sanco cayn kasta oo baleeg waxaan isaga la doortay aholii-aab oo ah ina axiisaamaag oo qabiilkiisu yahay daan oo intaa xigmadda leh oo dhan waxaan qalbigooda geliyey xigmad inay sameeyaan wixii aan kugu amray oo dhan kuwaas oo ah taambuugga shirka iyo sanduuqa maragga iyo daboolka dul saaran iyo alaabta taambuugga oo dhan iyo meesha allabariga oo fooxa iyo meesha allabariga lagu gubo iyo alaabteeda oo dhan iyo berkadda waysada iyo salkeeda iyo dharka adeegigda iyo dharka quduuska ah oo wadaadka haaruuna iyo dharka wiilashiisaba inay ka adeegaan hawsha wadaadnimada iyo saliidda lagu subkado iyo fooxa uunsiga udgoona oo meesha quduuskaa oo wax walba sidii aan kugu amray waa inay u sameeyaan markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad la hadashaa reer banu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa sida runtaa waa inaad dhowrtaan ayaamahayga sabtiyaashaa waayo waa calaamo ina dhex taal aniga iyo idinka kaabkaab si aad u ogaataan inaan anigu ahay rabbiga quduuska idinka dhigaya haddaba waa inaad dhowrtaan sabtida waayo waa idin quduus oo mid kasta oo ka dhiga waxaan quduus ahayn hubaal waa in la dilaa waayo ku alla kii maalintaas shaqeeya dee qofkaas waa in laga gooyaa dadkiisa lix maalmood waa in shuqul la qabtaa laakiinse maalinta toddobaad waa sabti nasasho ah oo rabbiga quduus ah oo ku alla kii maalinta sabtida shuqul qabtaa hubaal waa in la dilaa sidaa daraaddeed reer binu israa'iil waa inay sabtida dhowraan iyagoo kaab-kaab sabtida u dhowra axdi weligiis ah aawadiis waa calaamo weligeed ina dhex taal aniga iyo reer binu israa'iil waayo rabbigu lix maalmood buu ku sameeyey samada iyo dhulka oo maalintii toddobaadna wuu nastay wuuna qabowsaday oo markii uu dhammeeyey hadalkii uu kula hadlayay buur saytuun dusheeda ayuu muuse siiyey labadii luux ee maragga iyagoo ah luuxyo dhagaxyo ah oo fartii ilaah lagu qoray